Faahfaahinno ayaa ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay Gaalkacyo, waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Xalay ilaa maanta waxaa ka taagnaa xiisad u dhaxaysa ciidamada ammaanka iyo kooxo ka ganacsada maandooriyaha gaar ahaan qamriga, kuwaasi oo markii dambe isu abaabulay qaab beeleed. Marka laga soo tago laba qofood oo ku geeriyootay iska horimaadkii xalay, waxaa saakay dhacay dagaal kale oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo kooxda hubaysan oo dib isu soo abaabulay waxaana inta la og yahay ku geeriyooday hal qof oo shacab ah tirada guud ee dhaawacyada ka dhashay iska horimaadyadaasi inta la xaqiijiyey waa sagaal qof oo u badan dhinacyada dagaalamay ee ciidamada ammaanka iyo kooxda hubaysan kuwaasi oo sida la sheegay maandooriyaha ka ganacsan jiray dagaalka ayaa ku bilowday weerar ay maleeshiyaadka hubaysan oo qaab qabiil u abaabulan ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada Puntland ee waqooyiga Gaalkacyo waxaana halkaasi ka qarxay dagaal culus inkastoo dib loo riixay kooxdii weerarka soo qaaday dagaalka ayaa hadda joogsaday waxaana meelaha qaar laga maqlayay rasaas goosgoos ah sidoo kale wararka ayaa sheegaya inay jiraan guryo iyo xarumo ganacsi oo gubtay waxaana kacsan xaalada guud ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo iyadoo aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo dadka ay sameynayaan dhanka kale guddiga amniga gobolka Mudug oo ay weheliyaan waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka ayaa haatan kulan degdeg ah kale arrinta isku dhacyada ah ee ka taagan waqooyiga Gaalkacyo waxaana kulankaasi looga arrinsanayaa sidii looga baaqsan lahaa isku dhac dambe oo ka dhaca magaalada dagaalka saakay ayaa daba socday iska hor imaad xalay xaafada Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku dhaxmaray ciidamada amniga Puntland iyo koox ka ganacsata maandooriyaha qamriga kadib markii ay ciidamadu bilaabeen howlgal ay kula dagaalamayaan maandooriyaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay xilliga dib loo bilaabayo bixinta baasaboorka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maalinta Axadda ah ee taariikhdu tahay 12-ka Julaay dib loo bilaabi doono howlihii bixinta baasaboorka in muddo ahba hakad ku jirtay laanta socdaalka ayaa sheegtay in iyada oo laga taxadarayo waxyeelada caabuqa COVID-19 ay hay'addu soo saartay hab cusub oo laga doonayo muwaadiniintu in ay raacaan xarun kasta oo baasaboorka laga bixiyo waxay qaabili doontaa kalabar tiradii hore loogu qaabili jiray hay-adda waxa ay shaacisay in muwaadin walba oo imaanaya xarumaha bixinta baasaboorka laga doonayo in uu xirnaado afxir iyo gacmogashi marka uu soo galayo xarunta iyo inta uu gudaheeda ku jiro inuu ilaaliyaa masaafada kala fogaanshiyaha dhanka kale codsiyada baasaboorka ee muwaadiniinta ku nool gobolka banaadir oo tiro ahaan ka badan deegaanada kale awgeed waxaa loo diyaariyey laba xarumood ee baasaboorka laga bixiyo oo mid walba qaabili doonto codsiyada muwaadiniinta degan degmooyinka raacsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda markabley haatanna wararka dibadda madaxweynaha dalka maali ayaa amray in la qaado tillaabo ka dhan ah arrin ay ku kaceen ciidamada ammaanka madaxweynaha dalka maali ibraahim baabukar keyti ayaa sheegay in uu amray in la baaro cidda ka dambaysay rasaas lagu furay dad dibadbaxyo ka dhigayay magaalada caasimadda ah ee bamaako jimcihii shalay kadib markii dibadbaxayaashu ku xoomeen xarunta warbaahinta dowladda rasaastaasi waxay sababtay dhimashada hal ruux iyo dhaawacyada labaatan kale war ka soo baxay xafiiska madaxweyne ibraahim ayaa lagu sheegay in aan la aqbali karin in dad rayid ah la waxyeeleeyo sidaasi darteedna uu degdeg u amray in cadaaladda la marsiiyo ciddii ka dambaysay sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in dhacdooyinka ka dhanka ah bulshada banaanbaxaysa aan loo loo dulqaadan doonin xaaladda magaalada caasimadda ah ayaa qasan waxaana wadooyinka ka socda bannaanbaxyo rabshado wata iyadoo weli ay warbaahinta dowladdu hawada ka maqan tahay ugu dambayntiina dowladda hindiya ayaa bandow ku soo rogtay magaalooyin ay caasimaddu ku jirto dowladda hindiya ayaa ku dhawaaqday in ay bandow ka dhigtay dhowr magaalo oo ku yaala dalkaasi kadib markii la helay kiisaskii ugu badnaa oo xanuunka koronafayrisa muddo labaatan iyo afar saaca qiyaastii siddeed boqol oo kiis ayaa laga helay ilaa siddeed gobol oo ku yaala koonfurta dalka hindiya wasaaradda caafimaadka hindiya ayaa sheegtay in sideedaasi gobol bandow laga dhigay in muddo ah dadkana waxaa la faray in ay guryahooda joogaan warkan wasaaradda caafimaadka ka soo baxay waxaa lagu sheegay in gudaha dalka hindiya muddo sagaal cisho ah ay xanuunkan qaadeen siddeed boqol oo kun oo ruux hindiya waa dalka saddexaad hadda dalalka dadkooda xanuunkan qaba waxaana ugu daran gobolada kale ah taamil naadu iyo caasimadda dalhi adduunka oo dhan qaramada midoobay waxay sheegtay in laba-iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo ruux ay qabaan cudurka coronavirus halkaa ay u geeriyoodeen lix boqol oo kun oo ruux dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen idaacadda markabley caawa waa naga intaa warka waxaa la socodsiinayay anigoo ah yaxye cabdirisaaq soofe tan iyo intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno ammaano allah